shalay oo taariikhdu waay ahayd laba iyo labaatankii waxaan iska casilay wasiirkii dalxiiska iyo duurjoogta koonfur galbeed sababo badan oo jira awgeed arrintaas ayadaa saxaafadana waa siiyey madaxweynahana laba iyo labaatankii bishii sagaalaad labada kun shan iyo tobanka ayaan la hadlay messagena ugu gudbiyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa igu qasbay xilkaas inaan iska casilo anigu waxaan ahay qof muwaadin soomaaliyeed a muslin ah waan dhaartay xilka waa lii dhaariyey dad gaara oo xulufadiisa ama hayrtiisa inuu wax la qabto ama uu dhaartay uu u samaysan yahay ee ayna ahayn dadka deegaanka ku wada nool inuu madaxweyne u ahayn oo dan uuna ka lahayn marka in la iska joogo baydhabo iyo xudur iyo meelahaas in la iska joog joogo un dantiisa ay tahay sidaasaan ogaaday oo uu rabo laba kun lix iyo tobanka inuu kaga gudbo maamul goboleedka fikirkiisa uu ku shaqaynaya ay tahay marka dhaarta aan dhaartay awgeed waxaan go-aansaday hawshaas inay waxba ka soo soconin shacabkana aan waxba loo qabanaynin marka halkaas ayaan ugu tala baxay oon isu casin waxaa ilaahay maadiisa dastuurka dawladda federaalka inuu qorayo duulo keligeed hadday diido inay hadaysa dawladda dhexe ay hoostigi karto cid la qasbi karaa ayna jirin dastuurka qorayo marka arrintaas iyada ah xildhibaan iyo waxaas ma taagne maamulkii guud oo dhamaanba meesha lagu hayn cadaalad darro fara badanaa muuqato dulunaa muuqdo soomaalina waxay dawladnimo ku heli weysay oo dhamaanba waxaasa wallahi anigu hadda ku dhihi maayo maamulka madax banaana waan dhisi doonaa maamul kale ayaan ku biiri doonaa ku dhihi maayo siyaasi weynaa nahay laakiin waxaan kuu sheegayaa haddii koonfur galbeed aan ka tegnay aniga iyo haybtaba aan diidnay waxaan ku qasban nahay maamulada kale inaan raacno iyo inaan maamul aan istaajino labadaas mid ay noqonaysaa taa iyada waqtigeedaan aad aada heli doontaa hadduu ilaah yidhaahda mustaqbal